جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad labaatan askari oo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa bakti iyo dhaawac noqday kadib howlgal qorshaysan oo muqaawamada falastiiniyiintu ay ka fuliyeen koonfurta marinka khaza falaaqiyayaal reer galbeed ah ayaa sheegay in dowladda saliibiyadda ee maraykanka ay ku fashilantay ka hortagga taqadumka mujaahidiinta bariga afrika waxaa la baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay deegaanada caduleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa booqday macadka ibnu teymiya fariciisa deegaanka show iyagoona tartan dhiiragelina u qabtay ardayda macadkaas dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa inay sii xoojisa boobka dhaqaalaha iyo khayraadka dalka soomaaliya xilli kulan u dhexeeyey kooxda riddada iyo dowladda turkiga uu ka dhacay magaalada ankara جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa arbaco sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad labaatan askari oo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa bakti iyo dhaawac noqday kadib howlgal qorshaysan oo muqaawamada falastiiniyiintu ay ka fuliyeen koonfurta marinka khaza marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya ciidanka maamulka guumaystaha yuhuudda ayaa jab xoogan lagu gaarsiiyey weerar kamiin ah oo culus oo talaadadii shalay ka dhacay koonfurta marinka khaza halkaasoo saddex askari looga dilay sahaayinada warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa sheegtay in kamiinka oo ahaa mid culus uu beegsaday ciidamo sahaayine ah oo ku socdaarayay magaalada khan yuunis ee dhacda koonfurta marinka weerarkan labagalka ah ayay sheegeen in looga dilay ilaa saddex askari halka looga dhaawacay shan iyo toban kale kuwaasoo qaar ka mid ah ay ku sugan yihiin xaalad halis ah ilawareedyo kale ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ciidanka yuhuudda sidoo kale ku waayeen askar kale maamulka yuhuudda ayaa ciidanka lagu waayey weerarka dhabagalka ah u howlgeliyey diyaarado nooca dagaalka kuwaasoo dul ahaabaya goobta uu kamiinku ka dhacay si ay raq iyo ruux uga helaan askartale la'yahay sidoo kale ciidamada sahayanada ee ku dhaawacmay weerarkan jidgalka ah ayaa lagu daabulay diyaarad nooca qumaatiga u kaca waxaana la geeyey cisbitaal ku yaala magaalada tal abiiba warbaahinta yuhuudda waxay sidoo kale sheegtay in rag ka tirsan ciidanka muqaawamada ay weeraro kamiin ah u dhigeen ciidamo yuhuud ah iyo sidoo kale kuwa gurmadka u qaabilsanaa sahayanada waxayna weeraradan si gaar ah uga dhaceen khan yuunisa kooxda muqaawamadu waxay beegsadeen gaadiid ciidan mid ka mid ah gaadiidkaasi ayayna goobta ku gubeen sida ay soo wariyeen ilawareedyo xog ogaal ah weerarkan kamiinka ah ee ka dhacay khaza ayaa ku soo beegmaya xilli shalay ciidamada sahayanada ee isla koonfurta iyo bartamaha marinka khaza ku beegsadeen siddeetan qof oo falasdiiniyiin ah kuwaasoo kontan iyo lix ka mid ah ay ahaayeen dad gargaar sugayaal ah oo safaf ugu jiray siday u heli lahaayeen waxay noloshooda ku maalin lahaayeen dhanka kale taliska ciidanka maamulka yuhuudda ayaa goor dambe oo xalay ah bixiyey qiraal ku aadan weerarka dhabagalka war ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in kamiinkan lagu dilay sargaal sare iyo lix askari oo sahayina ah ciidanka yuhuudda ayaa sheegay in sargaalkan iyo lixda askari ay ku dhinteen qarax miino oo muqawamada falastiiniyiintu ay ku beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen ciidamo ka tirsan katiibada injineerinka ee maamulkaasi baabuurkan ayaa la sheegay inuu gubtay askartii iyo saraakiishii la socotay inay ku dhex gubteen marka laga soo tago toddobadan dhimashada ah waxay sidoo kale qirteen in kamiinkan looga dhaawacay lix iyo toban askari oo sahayina ah falanqeeyayaal reer galbeed ayaa sheegay in dowladda saliibiyadda ee maraykanka ay ku fashilantay ka hortagga taqadumka mujaahidiinta bariga afrika ilyaas cabdulaahi ayaa inoo haya dowladda maraykanka ayaa la sheegay in dagaalka saliibiga ah ee ay ka wada soomaaliya uusan wax weyn ka geysan ka hortagga weerarada mujaahidiinta iyo taqadumka ay ka sameynayaan degmooyinka iyo deegaanada istaraatiijiga ah tan iyo horaantii sanadkan laba kun shan iyo labaatan markii uu donald trump la wareegay talada maraykanka ayuu sare u qaaday weerarada xagga cirka ah ee ay diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn ka geysanayaan dalkan soomaaliya iyagoo xasuuqyo aanan kala sooc lahayn u geystay dadka rayidka ah jethro norman oo ah cilmi baaro ka tirsan machadka diraasaadka caalamiga ah ee denmark ayaa sheegay in soomaaliya ay noqotay goob uu trump ku muujiyo awooddiisa ciidan isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska wuxuu intaasi ku daray in xukuumadda washington ay taageero siinaysa maleeshiyaadka koox xiridada soomaaliya sidaas oo ay tahayna ay taageeradaas wax isbeddel ah aysan ku samayn saaxada dagaalka taa beddelkeedna ay xukuumadda filla soomaaliya noqotay tutaag daran oo ka aradan dhanka siyaasadda iyo amniga bilo kooban kadib markii uu trump talada la wareegay ayay ciidamada shabaabul mujaahidiin qaadeen olole dagaaleed baaxad leh kaasoo ay maleeshiyaadka ridada ugala wareegayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan labada shabeelle iyo bariga hiiraan arrinkaas oo ceel ku sii riday iskudayadii uu maraykanku ku garab istaagayay maleeshiyaadka murtadiinta david sterman oo ah ku-xigeenka barnaamijka amniga mustaqbalka ee hay-adda new america ayaa quus ka muujiyey dagaalka aanan dhammaadka lahayn ee uu maraykanku kaga jiro soomaaliya isagoona soo deliishanaya sida ay usii bullaalaysa awoodda mujaahidiinta al-shabaab mas-uulkan ka tirsan hay-adda new america waxa uu sidoo kale carabaabay in muuqaaladii laga daawanayo baraha internetka bishii lasoo dhaafay ee maarso ay muujinayeen mujaahidiinta oo la wareegaya degmooyin kaabiga ku haya magaalo madaxda muqdisho islamarkaana ay kontarollo ka samaysteen waddooyinka muhiimka ah ee soo gala caasimadda iyagoona halkaas ku sameynaya baaritaanno kala duwan abuukar carmaan oo ah falanqeeyo siyaasadeed ayaa isana sheegay in istaraatiijiyadda dagaal ee maraykanka ee soomaaliya ay tahay mid aanan xaqiijin wax guul ah isagoona tusaale u soo qaadanaya sida awooddiisa ayuu ugu soo koobantay diyaaradaha daroniska kuwaasoo uu ku xasuuqo shacabka soomaaliyeed isagoona carmaan bidhaaminaya in dadka soomaalida ay taageero siinayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab mar weliba oo xasuuq ay xukuumadda washington ka geysata gudaha dalkan soomaaliya waxayna markan u muuqataa in maraykanku uu si buuxa ugu fashilmay hardankii uu ku jiray labaatankii sane ee lasoo dhaafay kaasoo uu ku doonayay in saaxada uu kaga saaro awoodda jihaadiga ah islamarkaana uu dalkan ka hirgeliyo nidaamka liita ee dimuqraadiga ah mahadsanid ilyas munaasabad lagu maamuusaya arday ka qalin bedelatay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed waa munaasabad heerkeed u sarreeyey islamarkaana shahadooyin lagu guddoonsiinayay konton arday oo ka qalinjabisay mu'asasada alxikma faraceedii labaad ee magaalada buurdhuxunle munaasabada oo ka dhacday masjidka jaamica ee magaalada buurdhuxunle ayaa waxaa goobjoog ahaa marti sharaf isugu jiray culimo waalidiin nuqabo iyo mas-uuliyiinta wilaayada sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool oo ka qayb galay munaasabada ayaa kelimadan goobta ka jeediyey isagoona si gaar ah u xusay ahmiyadda ay leedahay waxbarasha walaalayaal walbarashadu sida maanaa la ogye waa iftiin oo may ahaa ilbaxnimada islaamka ama muslimiinta iyo leyigna may baan ataa cudub dhahaadyaan ata walbarasho la'aan nolol la'aan waay nolol oo dayibo ahoo faylaho qofka usuku noolada kormale marka walbarashadaas marka ahamiidiya kolley hadee wal ogye alxamdulilah ilaahay baan ka mahadsan xibdad xirfadaha barday oo sharqaanha barday cillaansaar ha barday caafimaad ha barday iyo hadda qalanjibyohay xirfadaha barashadiyo waa shareecada islaamku maqaam sarreeya oo eedan wiin yaa kalayin barashada maanaa xirfooyinka iyo farsamadaha gacanta eedi eeda maanaa ahmiyad wiin islaamka ka fadhiida sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad kooban ka jeediyey maamulaha madarasada alxigma hadafka maanta aan u fadhino waxaa weeyaan qalanjibin arday dadaashay ku dhabar adeegtay ku sabray inay waxay ka bartaan xaruntan mu'asasada alxigma waa dufcadii ugu horeysay ee ka qalanjibinaysa maanta ee xarunta mu'asasada alxigma ardadan hortiina ka muuqata waa ardadii ku sabray go-aanna ku gaaray waxbarashadoodii ay xaqiijiyaan waxaa halkan shahaado la gaddoonsiinaya ardadii baratay xirfadaha arqaanka cilaansaarka iyo caafimaadka si guud ahaan ardayda qalanjibinaysa waa konton arday sidoo kale suldaanka guud ee beesha hadamee suldaan bunow ayaa ardayda wax ka barata xarunta alxigma si gaar ah haweenka kula dardaarmay inay sare u qaadaan barashada xirfadaha asaasiga ah maraanta ma goon haan kala dardaarmay kaalanta caafimaadka eed eed aan banaawta weliba mayb waa ee juhdinka bi ini dhakhaatiir nagatan macallimiin dalba dalbatan la siinsheen dhinaca caafimaadka waliba balaanga inaysan dadku kufalanaata aan baahanyi maana taas dirdaara oo ayta tan kale xirfadooyinka hatanasan baraha ay balaanta haddii atinka migalka badana ba shaqada usiin badana balaanta walaa shaqada ku gaabin xirfadooyinka wali aasaaska haayay oo xirfadba balaahan la haada jartay balaan laka ogaay runtii ku gaabiyeen dambiiloogiya suubiyaasi male salladoogeeda yeeda suubiyaasi male sallo male mayb waaha balaanto walaageygi marayd hakashaga ay jartay idingolile yeeda diyaarsadaasi weelka walaka edeegadaas yeeda diyaarsadaasi walaayohay dhanba male manaa yoobal hakutay waa way reer magaalo liley magaalada ilaa ugaada dibida rakatiirsin taas aysinka dhiinay wal kastoo xirfadba oo balaanba lahaytay ini dib hanoolaysatan inaysan iska deeshan sidoo kale ardaydii qalinjabintooda loo fadhiyay ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah mawaadi ay barteen bakteriya waa noolyaal aad u fara badan waxaana laga helaa sida boorka dhexdiisa biyaha dhexdooda hawada dhexdeeda afka dhexdiisa sanbabada dhexdooda sanka dhexdiisa iyo gudaha mindheerada bani'aadamka iyo xoolaha sida xaqiiqada ah meel aan bakteri lahayn ma jirto qaar bakteriyada ka mid ah waxay sababaan cudurro khatar ah sida serious disease qaarna way iska dhibyar yihiin sida hermelis disease
murqaha aadamiga waxaa loo kala saaraa shan iyo toban qaybood waxayna kala yihiin masalis of the head and face masalis of the ears masalis of the neck masalis of the back masalis of the abdominal masalis of the perineum muscles of the thorax, muscles of the shoulder, muscles of the arm forearm, muscles of the hand, muscles of the leg, muscles of the pelvic, muscles of the foot, general muscles.
Six right of the right, right the right dawsa, right loose yasa, right patient cancer, right root smelsa, right administration mamulsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ugu dambeyn waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha sare ka galay imtixaankii laga qaaday may baa ku guulaysatay oo wilaayada islaamiga bokool abaalmarinkan ka tala galay sharqaan cuseeb ah oo sajal ah iyo gacantiya ka rakabado doonta insha allahu tacaala farsamadii iyo kabarati mu'asasatu alxigma magaalada buurdhaxonle afartaas qof kaalinti kood galan bareeja ah wilaayada may baan ka tala galay qof kastaba milyan lacage shilin soomaali ah qof kasta hal milyan lacage shilin soomaaliya marka qaybta oo cillaanka kaalinta koowaad afar qof waayoona an weerana maryan cumar cali maryan yeena mayba abaalmarin in helay milyan shilin soomaali nasro maxamed yare mayba abaalmarin in helay milyan shilin soomaali fardowso xuseen salaad mayba abaalmarin in helay milyan shilin soomaali safiyo iftiin cali mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali waa dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa xarunta mu'asasada alxigma faraceeda magaalada buurdhaxon leh kana mid ah madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool waxaana xusid mudan in dhammaan ardaydan la guddoonsiiyey shahaadooyin ka tarjumaya xirfadaha ay barteen mahadsanid cabdiqani mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa booqday macadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka show iyagoona tartan dhiirigelina u qabtay ardayda macadkaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa booqasho indheindheyna ku tegay macadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxayna wafdigan tartan aqooneed dhiirigelin u qabteen ardayda macadka oo ah maca toddobaadlaho la dhigto maalmaha khamiista iyo jimcaha tartankan ayaa waxa uu dhex maray laba majmuucoo kale ah majmuucada cumar binu khadaab oo ah wiilasha ardayda macadka iyo majmuucada caaisha binta abibakar sadiiq oo ah gabdhaha macadka ibnu teymiya guusha tartanka ayaa waxa qaaday oo kaalinta koowaad gashay majmuucada caaisha oo ah gabdhaha macadka ibnu teymiya farciisa deegaanka show macadka ibnu teymiya insha allahu tacaala kana furan xaafadatu show maanta insha allahu tacaala waxaana noo dhacayo noo jira insha allahu tacaala tartan oo dhex maraayo qismigiinan gabdhaha iyo qismigan wiilasha majmuucada wiilasha cumar ayaa la dhahaa insha allahu tacaala majmuucadeena gabdhaha idinkana caaisha ayaa la dhahaa watadkuru qawlatii laka bacda xiinin idaa xaqan bihaa yowman camilta تذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملته وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حضام قد جمعت لسوف تعض من ندم علي وما تغني الندامة إن ندمت منظومة البيقونية قالنا وحنو بلاواي ويلشا مجموعة عمر مجموعة عمر نو بلاويسا والمسند المتصل الإسناد من قويه حتى المصطفى ولم يبن مسند متصل الإسناد من روي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل mudiirka macadka ibnu temiya farciisa deegaanka show oo goobta tartanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey maraaxisha uu soo maray macadka iyo tartanka sida uu kusoo dhammaaday maanta waxaa booqasho inoogu imaaday rag ka socda maktabad dacwa meesha waxaa weeye maanta waxaa ka dhacday een, xaflad kooban bandhig tacriid yar ayaa ka dhacay waa marka musaabaqa waxaa ku dhex jirtay musaabaqa yar oo u dhexaysay ardada dhigata macad ibnu teymiya oo ka koobnaay een, wiilal iyo gabdhaba musaabaqada waxaa ka soo baxay markii axeed ay soo gabagowday kadib waxay guusha uga raacday een, gabdhaha oo ahaa majmuucatu caaisha waxaana kaalinta labaad saa ku galay majmuucatu cumar oo ahaa wiilasha musaabaqadaa kadib jawaa'iz ayaa la guddoonsiiyey dhalabada jawaa'istaana waxaa xeeday gabdhihii oo ahaa majmuucatu caaisha macad ibnu teymiya oo ahaa macad ka furan gobolka oo muxaafadaad badan saacadan ka furan kan maanta lasoo booqdana uu ahaa faraciisii muxaafadada jallaqsi ee degmada show macadkana wuxuu ahaa macad isbuuclaa oo furnaa labada maalin oo ah khamiisa jumcada macadka ibnu temiya ayaa faracyo kala duwan kula degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan waana macad toddobaadlah islamarkaana bixiya waxbarasho taya leh mahadsanid casam ugu dambeyntiina dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa inay sii xoojisa boobka dhaqaalaha iyo kheyraadka dalka soomaaliya xilli kulan u dhexeeya kooxda riddada iyo dowladda turkiga uu ka dhacay magaalada ankara nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga waxaa lagu qabtay kulan u dhexeeyey dowladda aridada turkiga iyo maamulka kooxda aridada xasan sheikh kaasoo lagu xaqiijiyey xiriir cusub oo hor leh oo ku saabsan waxay ku sheegeen iskaashi dhanka badda iyo amniga kulankaasi ayaa dhex maray wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakaan fidaan iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee kooxda aridada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cabduqaadir maxamed nuur kuwaasoo dib u eegis ku sameeyey heshiisyo hore oo muran badan dheliyey sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga labada dhinac waxay ka wada hadleen ballaarinta kaabayaasha dhaqaalaha dekedaha amniga badda iyo tababaro farsamo iyagoo hoosta ka xariiqay siday uga go-an tahay turkida inay daabulato kheyraadka dalkan iyadoo huwan shaar kale kulankan cusub ayaa daba socday heshiisyo hore oo la saxiixay sanadkii hore gaar ahaan febraayo labadakunafarlabaatankii xilligaas oo ay golaha wasiirada ee xukuumadda villa soomaaliya ay ansixiyeen heshiis toban sano ah oo ay la galeen turkiga sidoo kale bishii juuna labadakunafarlabaatankii ayaa labada dhinac waxay saxiixeen heshiis dakhli qaybsi ah oo si toosa turkiga u siinaya boqolkiiba soddon dakhliga ka soo baxa shidaalka badda soomaaliya iyagoo taa beddelkeedna ku helaya taageero farsamo iyo difaac ciidan walow xukuumadda murtada gurgurta aysan helin wixii la filayey sidoo kale bishii juun labadakunafarlabaatankii ayaa labada dhinac waxay saxiixeen heshiis dakhliqaybsi ah oo si toosa turkiga u siinaya toddobaatan boqolkiiba dakhliga ka soo baxa shidaalka badda soomaaliya iyagoo taas beddelkeedna ku helaya taageero farsamo iyo difaac ciidan walow xukuumadda murtad gurgurta aysan helin wixii ay filaysay dadka u dhuundaloola arrimahan waxay sheegayaan in heshiisyadan lagu dhisay shuruudo aan hufnayn islamarkaana aysan shacabka soomaaliyeed wax wara u hayn waxaa lagu heshiiyey taasoo mugdi gelinaysa sharciyada iyo danaha dhabta ah ee ka dambeeya sidoo kale heshiiska turkiga lagu siiyey qaybta dakhliga shidaalka ayaa lagu micneeyey iib qarsoodi ah oo lagu banaynayo badda soomaaliya arrinta waxaa sii xumaynaya maadaama turkigu yahay isla dowladda gacanta ku haysa dekadda muqdisho garoonka diyaaradaha iyo saldhigga milatari ee xerada turkisom oo ah xarun ciidan oo lagu tababaro maleeshaadka riddada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuushay sidii dalkan looga dafcin lahaa murtadiinta qowlaysatada ah ee gaalada ay horboodayaan waxaana horey u dhacay weeraro fara badan oo lagu beegsaday danaha dowladda riddada ee turkiga aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mida aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu